iyada oo maanta somalilan laga xusay maalinta loo asteeyey xuska afka soomaaliga ayaa macadka barashada afka soomaaliga ee gaariye oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waxa ay sameeyeen barnaamijyo qayb ka noqonaya ereybixinta kombyuutarada iyo tiknolojiyadda casriga ah waxaana markii u horreysay maxadkaasi bixinayaa waxbarashada derajada koowaad oo af soomaali lagu baranayo wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka waraystay agaasimaha machadka barashada afka soomaaliga ee gaariye cabdiraxmaan cabdulaahi guri barwaaqo
aan dhammaan halkan ka bariidiyo dadweynaha ina dhegaysanaya kuna bariidiyo baridadii islaamka oo soomaaliyaysan oon idhaahdo nabadii naxariisteebi korkiina haato waxaan idinka sheegi lahay runtii madax badan baa kasoo qayb gashay wase aad sheegayso meelo badan baa dalka looga dabaaldegayaa laga xusayaa maaha markii horeyso la xusaya dhowr sano dhowr guyo horena waa la xusayey arrimaheen waxaa u badan yihiin inuu calaacalayno oyno uun hase yeeshee maanta waxaad moodaa jaamacadda hargeysa iyadoo xusideedu way ka gedisnayd waxaanu ku dhawaaqnay inaanu markii u horreysay in jaamacadda hargeysa ay noqoto tii u horreysay ee ku bixisa shahaadadda koowaad ee jaamacadda loo yaqaano digriga wixii hore soomaaliya laisku odhan jiray jaamacad digrii af soomaaliya laguma bixin jirin laakiin tii hore soomaaliya laisku odhan jiray oo iminka somaliland oo gaar oo ka mid ahay tii afka qortay yaanu leenahay iyadoo maanta somaliland bay tahay tii u horreysay ee lagaga dhawaaqay taasi oo aan hore ka hirgelin hase yeeshee ay jaamacadda jigjiga dee ka horreysay hawsha iyadu ku jirtay anaguna dee talaabadii umaanu digrigeyga soo noqorsin wuxuu noqon doonaa insha allah saddex sanado oo barshada afsoomaaliga waxaad sheegtay waxyaaba cusub oo kusoo kordhisan kaga qayb gelayseen maalinta xuska dabaaldega afka soomaaliga oo jaamacadda gaar ahaan maxadka barashada afka iyo luuqada soomaaliga ee gaariye oo kaga qayb gelayay darajada aqoontaa bixinaysana ama maanta ku dhawaaqdeen waa darajade waa dee digriga ka u horeeya ayaanu ku dhawaaqnay cilmi baaris baanu iyadana iyadana ku jirta oo in lagu sameeyo dee daraasaad afkii soomaaligaha lagu sameeyo weeye waxaanu soo haldhignay inaanu howlqabad aan jaamacadaha kale ee soomaaliyeed wedin oo dhanka afka ah aanu keennay inkastoo aanu dhammaystirnayn waxaanu sheegnay inaanu wadno qorme la yidhaahdo muxuu ahaa halmaceeye qormahaasi oo ka kooban saddex qormo oo mid la yidhaha farsame mid la yidhaahdo laaxin jire midna la yidhahdo haltiriyeen oo aan loo adeegsan doono qaybo badan oo cilmi baarista afka lagu samaynayo oo waxyaabo badan oo aan hore loo ogaan jirin haddii la doonayo in gorfayn lagu sameeyo suugaanta ama bugaagta wixii loo qoreba loo adeegsanayo marka waa qormooyin kombyuutarka lagu shubayo brograamo lagu shaqaynayo mido waa hal alooseen si loo yidhaha word processor af soomaaliya sooca oo sidii weerka loo adeegsanayo oo speling jekarkiisii wata higaadsixiye dee runtii waayo dhibaatada afka laga hadlaya had iyo jeer ale waxa weeye lagu odhanaya ama wasaarat hiblaayo ama hebel hebel ama buug buu qoray oo xarfadii la ballaamay baa khaldamay ama maxaygii caankana khaldantay mid waxaanu doonaa markaa af soomaali sooca oo aanu ku soo ururno oo aanu sidaa weerka mikaba dee loo adeegsadoo kale loo adeegsan doono waxaanu raacnay mid kaleo ladhaha haltiriyeen oo isagana ninka gabayaagi wuu kuu sheegi karaa laaxinka ku jira wuu kuu sheegi karaa deelqaaf ku jira wuu kuu sheegi karaa inta tulicee ku jirta hase yeeshee kuuma sheegi karo inta erey adeegsaday buuggaad qortay iima sheegi kartay inta erey adeegsatay haddana qormaha aanu dejinay inta ereyaad sheegtay wuu kuu sheegaya waxaa jira dhibaato inta badan iminka taagan dadka af soomaaliga ku hadlo ah isticmaalka ereyga ama erey bixinta ood moodo in luuqadihii qalaad kusoo durkayaan oo luuqada ingiriisiga iyo carabigii iyo ku jiraan ka macad ahaan iyo ka jaamacad ahaan taa idinka maxaa idinka qorshaysan markaad eegto howlahaad soo kordhisanaad sheegayso ha taa lafteedu waxay kula xidhiiri doontaa dee qaybta cilmi baarista runtii iyada lafteedu ha waanu ka warqabnaa ama waan ku baraarugsannahay inay afafka shisheeye aada afkeena weerar ugu hayaan waliba siiba iminka technolojiyadan cusub ee dee loo adeegsanayo combyuutarada waxankaas taana horena waan uga qore waxbaan uga sheegayey tanna waanu sii casriynaynaa tusaale haddaan kaa siiyo oon meesha kusoo bandhigay waxaa ka mid ahaa ereyga serfer oo kale way adagtay dadka soomaalida inay maanta ereyga u helaan hase yeeshee dee dhaqankeenii haddii la eego waxaan anagu aan u bixinay bolid marka bolid waxa weeye jiirku marka uu meel buu leeyahy uu isugu tago intuu godka koonaha ka baxo hadii halkaa uu kasoo baqsado uu halkaa kasoo geliya hadduu kore dhinaca kale ka baxaya marka waxa weeye deseerfikuna waa saas oo kale waxaa laga yaabaa kombyuutar halkaa yaalla in halkan kan marka halka isugu yimaadaan wey marka konseptkii iyo aragtidii dee sidaasuu af soomaaliya ugu xidhmaya
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha machadka barashada afka soomaaliga ee gaariya cabdiraxmaan cabdulaahi guri barwaaqo oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya